halo walaal maanta xafiiskiina mu mu xidhan yahay mayuu furan yahay xagee jitiya soma waxaan joogaa ha jitiyo xaggan eh, waxaan joogaa imika jidka agtiisa
sayidka de waxa weeyaan xafiisku wardado cusub saraamis weeyaane waa waxaan yar baahnaa wayahe inaan eh, xaguu ku yaalla kiina caadi anuma kala garanay magaalada hay wardada cusub saraamis ka cusub yaa walaal wardada cusub saraamis
ma ma garanayo maxaa tiri badkaas soo qabo marxaba iyo gee ku dhe
okay maad ka fogtihi xaggan sayidka ha ha waan ka fognahay oo taxi cadigana male kontada dad qadaysan weeyaan okay maan goosan tigidhka markaa halkeen ka goostaa xagee tegeysaa En, wa jaalan tegay
imisada
iminka wax tegay tobankiiyo barhkaan inaan qoro doonay
de waad heleysaa waa- waa lagu qoriya tobankii barhka miya haa
hay ii sheeg magacaaga cabdiraxmaan maxamed Weligaa lacagteena miyaa?
kusoo dira sooma markaa ha
okay waxaan soo arka waxaan u baahanaa inaan soo arka xabiiskiina laakiin halku ku yaal bajaaj baan qabsay waan soo way soo tilmaamay iyo yar sugan yar ana tilmaam dhib male waxaad ku tiraahdaa marxaba iyo gee ku dhe way garanayaan badkaslaha oo dhan marxaba waay marxaba waay hadduu garan weydina anaa u sheegaya lambarkan ku yeeriyo lacagta kasoo diray siduna
way gacantaa baan kuugu keenay haddaad joogto xafiiska
markaa timaado baan kuu goosnaa imoo haye Hay, markaa un ii waxay. Hay.
hay